بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا bal intaan casharka yar bilaabin waxaad moodaa dabcaduna u badantihiine maktabatu salaam dabcadeeda xagga hawaamishta dee way sida kale way fiicantah in kol kol isweydweydaar iyo khalal dhaco xagga dabcadu uga yimi maaha kolley wax dee macrifo la-aan iyo waxyaalo ku yimi ciddii madbacaysay waa xaggan marka la eego malaa tasfiifkii iyo dabcadii ayuu ugaba yimi markaasaa laba dee raqamkan uu dhiganayo haamishka waxa weeyaan uu dhiganayo takhriijka ku sugan iyo kolley xadiidka uu takhriijinayo matniga raqamkaa lahaa isweydaar baa meeshii yar jirjira kolley axaadiis baan arkayay bal dabcda yar waa bal yar hubsashay inaan lagu degdegin kolkoltaase axaadiisan arkaya isyar weydaarka safxada imaka horta sideed iyo siddeetan safxada sideed iyo siddeetan bal haamishkiisa eega halka uu yidhi haamishka koobaad sabaqa takhriijuhu huwa markaa sabaqa takhriijuhu taa uu yidhi kolley xadiidkan dee raqamkan koobaad oo isna xagga dusha raqamka koobaad ku qoran yahay maaha waxaa takhriijkaa yeelanaya xadiidka saddex boqol iyo saddex waa xadiidka labaad isagee albiru xusn اkhuluq kaas baa addee kiina aynu soo marray hore aynuu soo marray raqamkan uu sheegayena weliba kusoo hormaray oo bartaas waa mid weyaan xadiidkaa saddex boqol iyo saddex ayaa hadalkan sabaqa takhriijuhu markaa yeelanaya kaa kalama yeelanayo ama xadiidkan uu kuhoos qoranaya saddex boqol iyo laba takhriijkiisu safxada ka horeyse safxada ka horeyse toddobiyo siddeetanka haamishka afraad ee ugu hooseeya weeye oo takhriijkiisii baa meesha kasii horeeyey safxadaa ka horeysay toddobiyo siddeetan haamishka afraad ee xadiidkani uu leeyahy ibnu maaja baa tijaaraad ku wariyey waa xadiidkan kale safxadan uu ku bilaabmayo takhriijkiisii oo xadiidka koobaad ah waa xadiidka saddex boqol iyo labana marka haamishka markaa raqamkiisa labaad u qoranna waa haamishka raqamka labaad safxadaasna wuxuu noqonayaa xadiidka saddex boqol iyo afar takhriijkiisii buu noqonaya saasoo kale haamishka raqamka saddexaad qorani waa xadiidka saddex boqol iyo shan takhriijkiisii arrinta kale jirta haamishka raqamka afraad u qormay waa xadiidka saddex boqol iyo lixoo kaasi waxa inuu safxada ka dambeeyo tago sagaaliyo siddeetanka raqamka koowaad noqdo oo uu safxadaa dambe ayaa leh oo xadiidku dee halkan ha ka bilaabmeen laakiin raqamkiisu xagga kale kuba qoran yahy oo waa xadiidka saddex boqol iyo lix ee safxada kaba bilaabmeen laakiin ta kala raacay taas buu haamishkeedii yahay haamishka afraad ee safxadaasun kuba qoran markaa safxadaa ku xigta un haamishka raqamka koowaad ina ee safxadaasi waa xadiidka saddex boqol iyo toddoba ayuu noqonaya oo bal matalan taas haamishka raqamka afraad safxada ugu qorana xadiidka saddex boqol iyo toban oo ahayd safxada ka dambaysa ee sagaashanka ama inuu tago ayay ahayd oo bal waa waxyaalihii i muuqday oo shalayna kale waa i yar muuqdeen waayo kolkol baan yar eega nuskada waan hayaa ee waktiga matnigaan ka soo eegaaye laakiin waan iskaba iloobay ee manaan dabdine bal waxaan leenahay kolkol waxyaalaha caynkaasa haddaad dee uu ruuxu yar muqaaranayn karo kitaabkan oo u helayo sida bukhaari iyo muslim iyo taas ishkaalka yimi xadiid markaa safxadaa dambe kuba sugan oo waa labadii xadiid ee inooguba dambeeyey casharka oo labada xadiidba labaduba saxiixa inaynu soo maray ayaa midkood ay qorantay in sanadkiisuu daciif yahay sababta waa haamishka ka dambeeyo weeye ama haamishkiisii khalalkan haamishkii baa deeta kolkol xadiida saxiixana cibaaro kale u qoraya kii kalena waxaa laga yaabaa inuu cibaaro kale ay u qoranto waa dee kitaabkana waxaa laga yaabaa in lay dee u yar baahan yahay mala muraajaco kol hadday dee meelahan aan arkaynaa saatay meelo kalena way jiraan waana xagga dabcada wax ka yimi ruuxii bal markuu raqamka arka kitaabkii dee saxiixa la muqaaranayn kara ama uu kasoo noqonaya saxadii kalena waxaa filaya naskadan kale iyadu taa ma laha waayo iyagu haamishka waxay ka dhigeen inay xadiidka raqamkiisa qoraan xadiidka raqamkiisa qoraane in xadiidka akhirkiisa un raqam la siinaya xadiidka raqamkiisiiyo markaa iyaga xataa hadday isdhaaf dhaafto dee nusqadan kale iyadu taas ishkaalkani ma jiro bal taasi waa arrinka aan leeyahay aan ku yar baraarugno waa safxada sagaal iyo siddeetanka oo maalan ama sideed iyo siddeetanka iyo bal laba safxaadkaan idiin tilmaamay axaadiidaas ay ku kala qornaayeen in haamish safxadiisii ka tegeyna waa jiraa kuwan kaleo markuu haamishkii kalaa tirsan waayo kaa safxadiisii ka tegey ayaa meeshan ku tirsan markaasaa raqamkiina isbedelayoo dee waxay noqonaysaa matiga wixii ku sugnaa iyo waxaan haamishka ku sugan raqam ahaan inay isyar weydaarsan yihiin horta bal arrintaa kolley ha loo yar baraarugaan leeyahay oo waxyaalaha in la yar hubsado mooye kolkol wixii shakile yaan lagu degdegin in kitaabkaa loo tiiriyo e malaa waktina ma haysto aan kitaabka oo dhan ba ku wada tatabuco bal haddaan waxyaalo kale dareemana waan arki doonaa laakiin bal waa safxadaasi waatay wixii yar muuqday xadiidkii iyadana laba boqol iyo sagaal iyo sagaashan shalayto waxaan tilmaamay waa raqabu laka raqbata min almaali saalixatan cibaaradaas dee nusqada kale lahayeena waa azcabu baa qornayd oo markaa kolley zacbatan baanay noqonaysaa zacbatan mama noqonaysa siaan aqriyaye ee waxaan sheegay in nusqooyinka aanan waxna kala raajax yeeli karayn halkana nusqooyinku inay dhaceen bal waxaanan bal ilaa dhowr kitaab baan u laabmay oo xadiidku axmed laba meelood iyo buu kuba sugan yahay waa zacbu baa dhacday zacbatan ee laakiin nusqooyinkiisii asalkaa laga madbaceeyey kolley qeyb waxaa ku sugnayd san inoo taala ee qolooyinkii taxqiijiyey khaasatan dabcada risaala ayaa waxay ku tiriyeen in waarqabu ay tasxiif tahay oo nusqooyinka qaarkood tasxiif dhacay wax la jasmin karana maaha taasi waa mid ibnu xibaan oo kale oo isna aan u laabmay oo weliba ninkan ishraafinaya ama sheekhan shucayb arnawud oo ishraafinayey dabcada risaalo isagu dee dad kalea la taxqiijinaya taxqiiqeeda uu taxqiiqiisa leeyahay walow asalkii kitaabka uu dhacay waa arqabudan inoo taalaa waxay ku bedeleen waa ascawi bay ku bedeleen isagoo sheegtay taasna inuu tasxiif yahay oo kitaabka musnadu abiyacla uu ka saxay ee laakiin snata waarqabu baa taalay bal waxaan leeyahay arrinkuna intaa waa ka yar wen yahay marka la eego macrifatu صaxaaba abu nucaym leeye sharxu sunaha baqawileye labadaba za baa taalay waa ascawi baa taalay laakiin waxaan shucab ulimaanka bayhaqi iyo mucjam صaxaaba ibnu qaanic leeyahay iyo kitaab alxahu calى atijaara iyo wasinaac oo khallaa leeyahay iyo intaba arqabu baa taalay xafnu xajar oo dariiqa axmed kuba soo warariyey kitaabkiisa isaabana nusqooyinkii laga madbaceeyey kitaabka khaasatan tii asalka ay kaba dhigteen waa makhduudaadkii iyo laba nusqoo kale arqabu baa taalay dee kuwana ascabu baa dhacay bal waxaad moodaa iskhilaaf u yar baahan maxaan filaya waa tasxiifun isaga shucayb arnaud iyo qoom la socday waxay leeyihiin ra'daa tasxiifa ee asalku waa ascabu sababto sharxu sunna saaxibkaasi markuu taa kuba wariyey za-un ayuu macnahaasna luqawiyiinta ka soo naqliyuu sharxay arrin kalena way jirtaa qoladii tarkiibka kutubta tarkiib mee haraibka hariibka xadiidka lahayd sa ibnu asiir iyo kayrkiina za-day soo arooriyeen oo laftigaas bay sharxeen oo macnaha waan ku siin un zacbatana waa dafca min almaal eh bal kolley laakiin arrinku waa waxaan filaya intaa waa ka yar gun dheer yahay oo imika waxaan idhaahno taasi ma jirte laakiin waxaa jira un ciddii waarqabu u qoran tahayna dusha waxay ku ishaari in dee masaadirta iyo kutubta bacdigood uu dhacay waa ascabu ciday waa ascabu u qoran tahayna haamishka ha ku ishaarto in masaadir kala duwan iyadana uu dhacay wa arqabu ay dhacday raqbatan bal taas waa intan imika goyn karo oo laakiin inaan idhaha waa tasxiiftan waxay u yar baahantahy malaha raggii xufaadahay waaweynaayo hore ee duruqda iyo bal aadna tatabuciyo ilmaam ka weyn u lahaa haddii waha meel jirana dee iطilaaca weyn uba lahaa kolley malaa jasmintoodii in la hele eh waxay noqonaysaa un inaan ishaarno haddii ciddii warqab u qorantay waata inoo badan na dusha sare un inay dee kutub kala duwan ay dhacday xadiidkan riwaayadiisa waa ascabu zacbatan labadan kuway iyadu waa ascabu u qoran tahayna riwaayadan kale oo haddee masaadir kala duwan iyaduba dhacday inay taas iyaguna ishaaraan sidaasna lagu daayo macnahana labada waan macnayno dee waa arqabu laka raqbatan waarqabu laka raqbatan macnaa lilmaali waa fi lmaali raqbadaasoo saalixatanna ascaabina waxaan ku siinayaa qadco fiican ama dafco fiican oo maalkii ah ayaaban ku siin dee bal marka aad heli doontaa taas baa macnuu yahay ama xadiid kale waa xadiid inoo sugan taasi waa adigu imihii bal casharkii shalay iyo waxyaalaha kuba tacaluqsan baabu man daca llaha an yuxasina khuluqahu wuxuu u baabaysan yahay bayaani man ama bal cadayntii iyo wixii ku yimi sheegitaankii man daca laha ciddii ilaahay bariday an yuxasina inuu fiicneeyo khuluqahu oo khuluqiisa inuu fiicneeyo ujeedadu dee khuluqi kol hadduu fadliga badan leeyahay in qayb badan oo ka midina ay gariise iyo abuurba tahay baryadii ilaahay la baryayo la weydiisanaya sida khayrka kaleba loo weydiisanayo in khuluqii ruuxa iyo dabeecadiisa uu fiicneeyo si uu darajaadkaa sare lagu gaadhayo lagu mudanayo uu helo bal taa wixii kuba yimi iyo dee bal mashruuciyadeedii xadaثna mحamed بن سلام qال أخbarana marwan بن mعaawiyaة الfazariyu عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن الرافع التنوخي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يدعو bal xagga sanadka kollay nin mooye inta kale waa dadaynu soo aragnay labada sheekh ee hore sheekha bukhaari iyo ninkan kale isna ku xiga cabdiraxmaan ibnu ziyaad ibnu ancumna kitaabkaynu hore u soo maray waxaan soo sheegay nin saalixa inuu ahaa min alamaariina bilmacruuf wannaahiina can ilmunkar waddanka ama dee ifriqiyana dadkii bal culimada ahaayee deganaa u ahaa ama tunis iyo nawaaxida maqrabkiisuka bal markaa uu deganaa bal uu dee bilaada markan kale ee ilaa ciraaqiyana uu soo gaadhay cahdigii abi jacfar almansuur oo xataa hadalla adag uu kulaba hadlo alafriq bay yidhaahdeen laakiin salaaxiisaas iyo arrinkaasi haba jira xagga xifdigiisa ayay culimmadu hoos uba dhigaan oo dee markaa ayma kala duwan baa xifdi ahaan u daciifiso ka isaga waa inaynu soo maray laakiin waxaa raacsan cabdiraxmaan ibn raafic atanuukhi isaguna qaadi buu ka ahay friqiya ama tunis buu qaadi kaba ahaa waqtiyada waqtigii cumar ibn cabdilcaziizna culimo la diray buu kaba mid ahay oo halkaa loo diray si ay dadka diinta u baraan bal waa ninkaa dee caalimkaa waa ninkaa qaadiga ahayoo berigaa dee may haynuun magac iyo fulan iyo kan qaadi kaba dhiga inay ahayde cidda qaadiga noqonaysa qaaliban waa nin kolley fahm fiican iyo aqoon fiican oo sare diintii uba leh dee raggii qadaadii waaweyneedna wada mujtahidiin baabay ahaayeenoo maaha in dee taasi laakiin isaga waxaan leenahay waa nin daciif oo xadiid kolle sanadkiisa dacfiga ayaa ku sugan cabdiraxmaan ibn raafici waana nin taabiciya weeye oo ninkan aan haynaa cabdillahi ibn camri buu kaba warinaya wuxuu yihi ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalam kaana wuxuu a yugsiru mid badiya an yadcuwa inuu ducaysto oo yidhaaho ku ducaysto allahuma inii as'aluka aلصixaةa wاlcifaةa wاlamaanaةa waxusna اlkhuluqi wاridaa biاlqadari ducooyinkaasu ku ducaysan jiray allahuma ilaahayow inii anugu asaluka waxaan ku weydiisanayaa asixata waa caafiye iyo sixo iyo caafimaad baan ku weydiisan walcifata dhowrsooni waxa weeyaan oo dee waa cifadii dhowr markaa cafaafkii dhowrsoonidii markaa cifadii xaggii maxaarimtii iyo shahawaadkii xaggii madcamkii iyo magsabkii iyo waxyaalaha isagana shubuhaadkii bal waxyaalahaasi dee waxweeyaan ka dhowrsashadiisa iyo inaad taa igaba ilaaliso ad igu arsaaqda cafaaf iyo dhowrsoon iyo cifaan ku weydiisanaya walaamaanata ammaano dee ammaanaduna waaba kan oo khiyaana udid oo ruuxii bal maalan khiyaano ku sifoobayna dee nifaaq wax ka mida ayaa kuba sugan nifaaq wax ka mida kuba sugan marka waxa weeye ammaanaduna dee ammaanadii ilaahay subxaanaه watacaala oo lagutuu jaanibkaa amiin ku noqday iyo ammaanadii khalqiga iyo xaggaa dhexdooda dhacaysee kalsooni ruuxa lagu kalsoonaadoo la aaminayay markaas uu noqonayay labadiiba way inoo shamlinaysaa ilaahu taasna waan ku weydiisanaya waayo cagsigeed waa wax nifaaq kuba sugan yahay waa khuluq xun oo damiim ah waxusna اkhuluqi dabeeco fiican kolley marka la eego cifadii iyo ammaanadii iyo waxyaalahaasna khuluqii fiicnaa bay qeyb kaba mida yihiin waa imika uu ka acamsan yahay xusna alkhuluq kuwa iyo umuurahan laba socda ee khuluq fiicanna waan ku weydiisan waridaa bilqadari wixii kolba dee qadara ee adii qadarto inaan raalli ku noqdo qadarkiina aan ku sabro bal aan ku raalli noqdona waan ku weydiisanaya bal taas oo waa xadiidka maxalushaahidka wa xusna alkhuluq dee waxaana bal xadiidkan haddii dacfigaasi kuba sugan yahay rasuulka ilaahay waxaa kaloo dee laynooga soo wariyey inuu odhan jiray allahuma kamaa xasanta khalqi faxasin khuluq marka taasna hore waxaynu soo marnay ba ahaa bal ducadii lagu ducaysanayo kolle waa shay madluuba waa khuluqa ama waxa weeyaan waa a arrinka aad iyo aad u fiican ee u wanaagsan ee fadliga badan lagu mudanayo marka in ilaahay la weydiisto waxyaalihii rabbi la weydiisanayay si dee haddii maqaamka ama khuluqa uu yeesho ajrigiisii iyo hawaabkiisii iyo darajaadkii sare laguma gaadhayu yeelanaya waana taa waxaa janno lagu galo waxa ugu badan be bal taasi waa inooguba sugan tahay ama boorin jaanibkaa la iskuba boorinayo ilaahay khalqigiisi iyo khuluqiisaba rasuulka ilaahay u fiicneeyey ee ducadani waxa weeye dee geesna waa tawaaduc cubuudiyada xaqeediina uu gudanayo rabbigiina uu khuduucayo gees kalena inagu inoo jidaynaya ina baraya oo waxyaalihii aan kuba ducaysan lahayn taasi xadaثna cabdالsalaami qala xadaثna jacfaru can abi cimraana can yaziid bni banus babanuusa qaala dakhalna calى caaishata bal waa xadiidkii labaad xadiidka horena wataan leenahay sanadkiisa dacfi baa ku sugan kolley isnaadkiisa albanna daciif اladab اlmufrad buu kaa iyo kan ku xigaba kuba soo arooriya bal markaa waxaa jacfarkan horta waa jacfar ibnu sulayman idabaci dubaciyo waana dee rijaasha saxiixa kaba mida ama kutubta lixda aba dikri iyo riwaayo ama kuba leh reer basre ahaayo saduuqoo zaahid ah kolley bal maalan ninkan atbaacu taabiciintii dhexena weeye adigu waxoogaa tashayucana ee maaha tashayuci raafido iyo waxyaalaha caynkaasana ma aha ruwaad badanna iyo culimo badanna noocaas de waaba lagu sheegaayo markaa wax ma noqonaysa qadxin ah ama riwaayadiisii dee keenaysa in laguba daciifiyo kol haddaanu de waxa weeyaan nimankii qulaadaha ama raafidiya waxyaalaha caynkaasa aanu ahayn bal ninkanna waa laguba sheegay taas bal markaa waxa weeye waxaa ku xiga isaga abu cimraan abu cimraan uljawni weeye waa nin dee rijaashi ama dee saxiixa kama dee kutubta lixdaaba kama mido horeyn isaga usoo aragnay cabdimalik ibnu xabiib waxa u dambeeyo caaisho uun ku xiga yaziid ibnu babanuus waa nin kolley taabiciyo waa ka caaishaba ka warinaya waana nin reer basre ahaa kolley xaafid ibnu xajartu kaba cabirana maqbuul buu kaba cabiraa oo dewa barhkood dee kolley malaa jahaaliya waxyaalaha kuba sheegeen waxyaaluhu ugu soo arooriyo xadiidkana waxa weya albaniya daciif اladab اlmufrad waa kolley isaga uu leeyahay waa nin majhuula waa nin saas oo xafnu xajarno inuu maqbuul iyo u kaba cabiray de kolley maqbuulla hadduu in yaruun aanay cidi ku raacin xadiidkii aanay laba wadaagsan xadiidka laakiin waan arki doonaa wuxuu yahay layin اlxadiid buu kaba cabiraa bal ninkaas weeye horta oo ninkani waa nin reer basr oo waxaan leenahay taabici dhaxaa qaala wuxuu ninkaasi dkhlna calىa caaishata caaishaan usoo galay radia allahu canha faqulnaa waxaanu nidhi yaa uma almu'miniina mu'miniinta hooyadeede hooyadoode maa kaana muxuu ahaa khuluqu rasuulillaahi salى اllahu عalayه wasalam rasuulka ilaahay khuluqiisa iyo dabeecadiisu maxay ahayd qaalat waxay tidhi kaana wuxuu ahaa khuluquhu khuluqiisu alqur'aanu alqur'aana qur'aankuu ahaa khuluqiisu qur'aankuu ahaa macnaa dee qur'aanku waa kaasoo wax alla wixii khuluq fiicana sifo fiicana ee uu la yimi ee uu dadka ku boorinayay ee dadka la faray ruuxa ugu horeeye ku sifoobay fuliyuu ahaa wixii qur'aanku diidayay oo dhan ee ama dadka looga digayey laga nahiyayey ee ama sifo xun ee qur'aanka kuba sugnayd ee dembigeed iyo nahyigeed ugu yimina cidda ugu horeysay kaba fogaata buu ahaa marka qur'aanka unbuu aadaabtiisii iyo awaamirtiisii haysay rasuulka ilaahi iyo maxaasintiisii iyo waxa uu laba yimi wax alla wixii nawaahidiisa ahayd iyo wixii aan toosnayn ama ilaahay subxaanah watacaala inaga nahiyey inoogaba warramay nebi iyo bal matalan taas oo kale iyo qoomkiisa inuu uba diido umuuraha caynkaasana rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh mid kaba dhowrsoon oo ahaa adigu waa qur'aankii ayuu ku camal falayay weeyaanoo bal taas ba arrintiisu ahayd kaana khuluquhu qur'aana taqra'uuna markaasaa waxay tihi ma aqriyaysaanoo ma aqridaan suurata almu'miniin oo ma xafidsantihiin suurata almu'miniin markaasaa dee habay yidhaaheen oo qaalat waxay tidhi iqra aqri qad aflaxa almu'minuuna qaala yaziidu yaziid baa banuus baa yidhi فqرأت waan أqriyay qad أfلح المؤmiنuuna إlىa لفuruجiهim xaafiظuuna qaalat markaas waxay ti macnaa aayaadkaas صifaadka fiic fiican ee dadkii muؤminiinta ay leeyihiin ay kuba sugan tahay waa صifaadka aayaadka laynoo soo naqliyey marka ay soo degeen dabadeed rasuulkii ilaahay allahuma zidna walaa tanqusna taasinu kuba ducaysay markaasayn qaalat waxay tidhi haakada saasuu kaana ahaa khuluqu rasuuli اllaahi salى اllahu عalيه wasalam oo hadday tahay salaad la khushuuco iyo hadday dee zakadii oo la bixiyo tahay in laqwigoo laga dheeraado ay tahay furuujta oo la xafido ay tahay umuuraha kusu oo ku soo arooray aayaadkaas oo dhan rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh aclaa daraja iyo heerkii ugu sarreeyey ugu sifoobay taas bay tiri bal xadiidka marka la eego albani oo kale labada kitaabba waa ku soo arooriyey صaxiix اladab اlmfradna waa ku sugan yahy daciif اladab اlmfradna waa ku sugan yahy kolle sababtuna waxay tahay jumladan ah kaana khuluquhu اlqur'aana iyadoonay la socon suuraة اlmuminiin iyo dee qiraadeeda iyo aayaadkeedaasi aanay la socon intaasi صaxiixa muslim buu xadiidka kuba sugan yahay iyadoonuu yaziidna warinayne sacd ibnu hishaam nin la yidhaah caaisho kaba weydiiyey صaxiixa muslim waxyaalo kaloo badan uu weydiinayena way laba socotay markaasay ku tihi qur'aanka sooma aqridiyo haayo markaasay tihi qur'aanka ayaa khulqiisu ahaa kolley waa صaxiixa muslim markaa qadarkaas ah kaana khuluquhu اqur'aan qur'aana ayuu soo arooriyey ama intan kale ziyaadada ah ee dariiqan yaziid ibnu babanus kuba timi waa inta uu dee dacfiga uu bal matalan kuba sheegay ee uu kusoo u soo arooriyeyba kitaabka kaleo bal markaan leenahay ziyaadaadka mooyaane bal taasna waxaa kuba sugnaydba in ma aqridaa qur'aanka inay ninkii su-aasha weydiiyey kuba tidhi oo u yihi haayo deetay tihi kaana khuluquhu lqur'aana khuluqiisu wuxuu ahaa qur'aanka waa waxaa saxiixayn oo muslim noogu sugan xadiidka asalkiisu waa inoo saxiix weeye dariiqan yaanu saxiixba kuba noqoninba macnihiisuna waa macnaha aan soo sheegno waadixaa weeye inahani waa tafsiiluunoo bal shaahidkaas baa jira ama xadiidka dee dariiqa kaleu kuba yimi uu saxiixa yahay baa jira waana inaha ugu soo arooriya dee u kala qaaday un xadiidka baabun layse almu'minu ruuxa mu'minkii ma aha bidacaani ku ceebayn badan dadka dura ceebeeya xanta wax kaba sheego jaanibkaa badsada ruuxa muminka macnaha ruuxa muminka akhlaaqdiisa iyo wixii dee bal maalan isagana u banaanaa uu ruux muminna kuba sifoobaya dabiica u ahaa maaha dacni badan durid uu dadkii duro ceebeeyo wax ka sheego xanto taas ma aha in waxaweya ruuxa muminka shanigiisa caadadiisa iyo khuluqiisa waana kan xadiidkii oo wuxuu yihi markaa sheekhu raximah اllahu tacaala xdثna cبدالرحمن بن شhيبة qال أخبرني بن أbي الفdayk عن kaثير بن زيد عن sالم بن عبداللahi qاaل mا سمعت cبداللahi lاaعنa أحadا qط laysa إنساaنا bal xagga سندka koley cبدالرحمن بن شhيبة waxaan filaya inaan hore inu soo maray oo ninkan sheekha bukhaariya waayo nin kaleo ka dambeeyo dhexaha ku jiro cabdiraxmaan ibnu shayba la idhaha laakiin nasaa-i kitaabkiisa ku sugan oo san uba yimaadaa jiro o dhici karta ruuxii aan dabaqaadka dadka kala saarin inay iska galaan waayo laakiin waa laba ninoo kala horeeya ninkan sheekha bukhaariya cabdiraxmaan ibnu cabdilmelik ibnu shayba ayaa la yidhaahaa waxaan filayaana hore inaynu usoo marray siaan filayo waayo cabdiraxmaan ibnu cabdilmelik ibnu shayba marka ninkan uu kasii warinaya ibn abilfudaykna isna waxaan filayaa inaan soo maray ee waxa weeye moxamed ibn ismaaciil ibn muslim ibn abilfudayk sheekhyadii shaaficina ka mid buu ahaa marka ibn abilfudayk waa moxamed ibn ismaaciil ibn muslim ibn abilfudayk oo abilfudayku mar danbuu imanayaa isagu waa taa waa nin sheekhyadii shaaficina kaba mida dee isagao imika bua muslimna kuba sugan rijaashiisii kaba mida kaثيr iبn zawa atbaacu taabiciintii baa sugay bal kaثيir iبn zaydna waa nin uu hiqaat iبn xibaan alaslami kolley iبn xibaan uu hiqaadkiisa isa uu kuba soo arooriye lakiin bal salimkan sanadka kusan waa salim بn cabd لlahi بn cmar oo wuxuu yihi markaas salim qaala ma samictu maan maqlin cabdالlahi wa aabihi cabdالlahi بn cmar maan maqlin laacinan axadan isagoo lacnadaya ama xaal u yahay mid lacnadaya axadan axad qadu weligeyba waayo sababtu lacnadu ruuxa muslimkaa dabiicadiisa maa inuu lacnado wax banaana maaha in dadkii la lacnadaa bal xayawaankii buu rasuulka ilaahay diiday in xayawaan la lacnado markaa isagoo ruux nacdalaya ama lacnadaya maan maray waayo dee lacniguna waa naxariis iyadoo lagu habaarayo ilaahay naxariistiisa ka dheereeyo taas baa ay culimadu u yidhaahaan dee naxariis oo waxa weeyaan ruuxani kaga fogaadoon ilaahay u naxariisan waxa mutay uun dee ruux gaalnimo ku dhintay xataa gaalkii mucayanka ahaa ee noolaa kii dhintay ee gaalnimo inuu ku dhintay la ogyahay mooyaane isaga naftiisa lacnada lama lacnadayo waxa weeye haddaba isagoo lacnadaya axad maana raga qado laysa aan ahayn insaanan shaksi aan ahayn laysada halkani waa adawaat istisna dee way u timaadee laysa ba kolgo dee adawaankon adawaat istisna oo bimacnaa ilaa bay halkan tahay layse iyo laa yakun iyo istisna ahaan way u timaadaa marka macnuhu muxuu noqonayaa maa samictu maan maqlin cabdالlahi waa cabdالlahi bn cumar laacinan xaalu yahay mid lacnadaya axadan qad qadina waa darfu zamaan ama darfu lima mada min azamaan lakin masbuuq binafyi sidan oo kale guud ahaan oo wuxuu zamankaa hore tegay buu darfi u tahaye lakiin nefyi un bay raacdaa nefyi baa ka horeeya oo waa darfun darfu zamanin lima mada masbuqa de wa huwa masbuuq binafyi daa'iman way iyadoo nefyina waa ayun buu kaba horeeya tan bay timaadaa haddaba wuxuu ilaahay u leeyahy waa guud ahaanba iyo weligeyba maan maqlin isagoo axad lacnadaya laysa insaanan ilaa insaanan oo de waa insaanu mar keliya nacdaday macnaa imika ruux buu ka soo reebaya ruux buu maqlay shaksi buu ahaa isagoo ka lacnaday kollay dee lacnadan imika nahyiga ee demmiga ee ruux muslima asal ahaan aanu laayiq ahayna waa ruuxii badsanayay haddii kol kol mar ka dhacdo dee akhdaadaa kale dadka kaba dhacaysa iyo zallaadkaa dad kaba dhacaya la mid noqon wuxuu ka caado yeeshay oo khuluq u ahaa ma aha insaan buu mar lacnaday kollay intan baa halkan iyada inooguba sugan waxaan kollay markaasi uu soo naqliyaa ay soo naqliyaan ba ibn abi dunye oo kale dee waxa weeyaan ilaa maratan imika halkan laftigiisa mar mooyaane mar keliyaan maqlay halkan insaanan bedelkeeda waxaana bayhaqi dhacday kitaabkiisa inuu bal addoon ahaa markii dambese uu xoreeyey oo uu ka cadhooday markaasuu lacnaday laakiin tiina waxay keentayba inuu xoreeyo isagoo bal waxyaalaha dee tan waa arrintan kaba dhacday taas isla kafaaraha kaaba noqoto xataa kii uu lacnaday oo waa arrinkiisa uu kaba cadhooday addoonna waa ahaa waa xoreeyeysaa bayhaqi nooguma sugane laakiin waxaan uga jeedaa laysa dad waa imika adaata istisnaa waxay nooma tahay waa ilaa insaanan weeye insaan dee uu mar lacnaday weeyaan oo bal wixii ka dhashayna taa aan sheegnay ee bayhaqi kaba soo naqlinay uu yahay wa kaana saalimun saalim waxaa yaquulu mid yidhaahaa qaala cabdullaahi bni cumara ayaa wuxuu yidhi intii marfuuca xadiidka waa kane qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay baa yidhi laa yenbagii uma habboona wuxuu cunamo maaha wuxuu bannaan ma aha lilmu'mini ruuxii mu'minka ahaa an yakuuna inuu noqdo lacaanan mid lacnad badan oo ruuxii muslimkaa in dabeicadiisu ay tahay had iyo goor inuu wax lacnado taa badsado in wax u laa'iqa maaha bal dee waxay noo soo socota kuwaa lacnada badan maalinta qiyaamaha waxma shafaaco qaadayaan markhaatina ma gelayaan waayo ficil dee xun oo madmuuma ay badsadeen oo sifo iyo dabiico u noqday oo bal dee ay kuba faasiqoobayaan markaas haddaba in waxa weeye ruuxii mu'minka wax u laa'iqa maaha waxu cunamo maaha waxu bannaan maaha inuu mid lacnad badan noqdo lacnad badan oo dadka had iyo goor lacnada ama wax had iyo goor lacnado taasba marka facaal baa lacanana lacnad badan baan imika ku laqbayna waa sida macnuu yahayoo dee taasi waxa weeyaan ruuxii haddii bal mar waa san ibnu cumar imika xadiidkiisa aan ku hayno mar ay kaba dhacdo waa dee kolkol cadho u cadhooday hadal waanu dee ku talagelinba ay kaba soo saarto unu ad caado u ahayn wuxuu badsaday u ahayn dee wixii way ka dhici kartaa sifadii ama sidiiqnimo ama waxa weeyaan sifadan madxigae bal uu shaahid iyo shafiic kuba noqonayo taasi kama salbinaysa mar wax ka dhacay qalad mar wax ka dhacaysa dee macaasida kale dee laga yaaba ruuxina uu kaba soo noqonayo in caado iyo joogto kaba dhigan ee waa inuu dabeicadiisu ay tahay in lacnadiisu ay badnaataa ruux mu'mina dabeicadii ma aha waxu laa'iqana maaha ruux mu'mina ama uba banaan laa yenbagii lilmu'miniin an yakuna lacaanan xdثna محمد بن السلام قال xdثna الفزاrي عن الفضل بن مبشر الأنصاaري عن جابر بن عبداللahi bal snadku isagoo sn oo kalea hore waynuu soo maray may dee mar horaan sheegaya imika halkan محamed بن السلام sheekana wuu soo noqnoqdaayo waxaan filayaa sheekyada bukhaariga kitaabka aan ku arkayno isaga iyo muسى tbudaki iyo waa dadka u badan en aragno xagga riwaayaadka waa isaga iyo dee moxamed ibnu kahiir iyo muuse tabudaki iyo dee ma garan karno hadhow kooda badanna mala wax laga yaaba nihaayada kitaabka gaadhno inaan waxyaala jasmin karno ee imaka kitaabkii aan bilowkagaba jirnaa fazaariga ku xigaana baabkii aynu casharkan xadiidkaynu kusoo bilownay xadaثna mحamed بن سلام qاl أخbarana marwan بن mعaawiyaة الfazariي waa marwankii imika markaa hore magaciisi iyo nisbadu inoo raaciye imika nisbadii unbu inoo dhigtay markaa labadaasi waata ama fadl بن mbashir xadiiث hore isagoo warinaya maaha weliba ayaamahan maaha ee ayaynu soo maray oo waana nin ضaciifaa nidhi jaabirna uu kaba warinayey walow xadiidka dee marka la eego sanadkiisaa daciif buu noqonayaa laakiin macnahan iyo dee axaadiid kale aynooguma soo aroortee bal fadl bnu bashirna horeynu usoo maray ninka ansaareed waa nin daciifaaba nidhi horena waynu usoo aragnay isagoo jaabirsan waxooga wariyeyna waa kitaabku inooguma horeeyey can jaabir bni cabdillaahi qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam in allaha ilaahay laa yuxibu ma jecla alfaaxisha waana alfuxsh waa ka xumaanta u saaxiibka hadalka xun leh ficilka xun leh taas mu ilaahay ma jecla almutafaxisha isagu dee isku kelifo faxshigii oo macnaa faaxish iyo mutafaxish waxaa u dhaxeeya kan isagu faaxishkii waa ninkan khuluq baabu waxani u yahay fuxshiguna de waa wixii foolxun ama foolxumadiisu ay ziyaado tahay oo dhan baa fuxshi laba yidhaah marka hadalkii xumaaye caydan iyo ceebeyntan iyo waxaasi uu kaba mid ahaa waa ruuxa uu dee dhibyaraan buu uga soo fulaya ugaba dhacayaayo waa ruuxa isagii ficilkii xumaa ruuxaa samaynaya ama mutafaxish oo kale waxaad cibaaradan ama wasankani keenaya wax ruuxii dabiicaba aanu lahayn laakiin isku kelifayo waa isagii iyadoona waxaanay dabiicadiisa ahayn ayuu laakiin dee isagiiba inuu waxaan ku hadlo ama waxaan sameeyo iskuba kelifaya marka horena khuluqiisii maaha oo waxuu isku kelifayo uu qastayo ogaan macnaa almutacamid lahu kaasi waxaa dhici karta inuu waa wixii dabeicadiisa ahayd kaba soo fulo kani waa wuxuu u camdiyey u kasay uu iskuba kelifay kacaynkaasana kollay fuxshi qowl iyo ficilba ilaahay maba jeclo wala sayaaxa fi laswaaqi ka isagu qaylada badan siyaaxa dee waa qayladii uun imika halkan waa saadkii waa fadxisan waa sayaaxa waa facaal waa mubaalaqo waa shaksigii qaylada badnaa suuqyada waa ti aynu hor xadiid baan soo aragnayba iyadoo la weydiinayo sifadii uu rasuulkii ilaahay kuba lahaa towraad cabdillaahi bnu camrin oo wixii uguma soo arooray iyada taasi saxiixa bukhaari bay kuba sugan tahay de waxa weeye markaa sifaadkiisii walaa sakhaabin fi laswaaq oo ma ahana mid suuqyada had iyo goor ka qaylqayliya ruuxii muslimka waa ruuxaa degan hadalkiisu miisaaman yahay marka meelaha caynkaas oo kalea ruuxaa ka qaylqalinaya war ruuxaan muru'a iyo ama xishood iyo waxyaalo lahayd ama wuxuu dhowranaya aanu jirin haddaba kaa isagu meelaha ka dhadhawaaqe suuqadiiyo meelaha la isugu imanaya ka qaylada badan kaasna rabbi ma jecla weli axaadiis oo macnaha ujeedaduna waa faxshigan waa hadalkii lacnadii baa kaba mida ceebeyntii dadka la ceebeynayey xantii wax ka sheegii oo waxyaalahan oo dhan baa fuxshigii baa inoo soo gelaya sabigii iyo caydii la caayay bal taas waa adugu waxa weeyaan un alfuxshu halkan alqubxu fi lqowli wاlficl kaas weeye waana ruuxii dee arrintiisu ay taa ahayd ama isagu isku kelifayey camdi ah waxaan de iskaba doodoonay iyadoo hadda khuluq u ahayne isku kelifayey ogaan ugu bariirayay rabbi kaama jeclo وعن عبد الوهاب عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن يهودا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم أقول سندك وير أقا وفيرسدا صلوكي وحن سواركي تني حدثنا فلان حدثنا فلان أما حدثنا متى الله وعن عبد الوهاب بويلي عبد الوهاب بن عبد المجيد laga yaabaa inuu inoo horeeyayo waa nin dee rijaasha صaxiixayn iyo hiqaadkii ruwaa dee rufacada ahaa iyo sareeyey kaba mida laakiin atbaacu taabiciintii oonu soo gaadhin bukhaari ma soo gaadhin waa sheekhyadiisu u sheekh yahay markaa sheekhyadiisu u sheekh yahay marka fadlulaahi samedna waxaa dhacay ama sharaxa kitaabku leeyahay isagoo tilmaamay dee maxamed ibnu salaam iyo bundaar iyo rag kale inuu waasidadood cabdilwahaab kagaba wariyo sheekhiisi kol haddaan xadiidku inuu mucalaq yahay mucalaqna waxay ka dhigan tahay xadiidka sanadkiisa intiisii hore la gooyey ama sidan oo kale ruux keliyaha laga rido ama in ka badan haddama ha ku qorina taas maha arrinku saas waxaan leeyahay ama in hala wada rido ama qayb une laakiin xagga hore sanadka hadduu wax ka go-an yahay taas bay mucalaq idhaha kitaabka kale saxiixaana bukhaari aad buu u badiyey taas mucalaqaadku way badan yihiin wax ku ka badanba weeye mucalaqaadka kitaabkiisa ku soo arooray laakiin inta badan meelo kale oo kitaab ka midun buu sanadka ku sheegaa malaa boqol iyo lixdameeyo a ayaan meel kale ku xidhiirsanayn oo kitaabkiisa kaga mida xaafid ibnu xajarna raximah llahu tacaala yo dee aad iyo aad kitaabkaa malaha waxaa laga yaabaa nin la khibro ah marka la eego bukhaari iyo wixiis mujirina kutub dhowr uu leeyahay oo uu mucalaqaadkiisa isagoo hadda saxiixana sheego oo baab dhan muqadimadana uba dhigta marka kalena dee sharaxa dhexdiisa kuba sheega saddex kitaab iyo laakiin dee kii ugu roonaaba ina soo gaadhay oo kitaabka taqliiqu tacliiq la idhaahe markii malaa doctooraba lagu qaato la taxqiijiyey shan mujalad noqday oo uu tacliiqaadkiisa ku xidhiidhiyo ciddii xidhiidhisayna uu sheegayo bal taas wey lakiin waxaan leenahay arrinkani mucallaq maaha sanadkanna waxba kaba maqna wuxuu ku cadfan yahay moxamed ibnu salaam taas isaga macnuhu waa maxay xadathana moxamed ibnu salaam sanadkii hore xadiidkii buu dhameeyey imika haddana w xadaثana mحamed iبn الsalaam can cabdilwahaab wowda marka waa sanadkii hore un weeye wax mucalaqa maasa uu shaarixu yihi sababtuna waa maxay xadiidkan sheekhu ama bukhaari kitaabkiisuu kusoo saaray raqamka lix kun iyo soddon buu kitaabkiisa yey dee meelo kalena ha ku wariye laakiin asaaniid kale u ku wariyaaye marka raqamkaa lix kun iyo soddonna sanadkao san u dhan buu waa sanadkan aan hayno maxaya muxuu isaga kaba cabiray xadaثna mحamed ibn salaam can cabdilwahaabi saas waa raqamkaa صaxiixa ku sugan oo صaxiixiisii ah raqamkan idin tilmaamay ah ayaa sanadkiisu wuxua kan aan hayno oo laakiin aan dee san uu dhigtay aanu ahayne uu ku bilaabay xadaثna mحamed ibn salaam can cabdilwahaabi can cabdillahi bn abi mula ka isagu saan hayno iyo dee mating aan hayno weeye bal markaa taas weeyaano moxamed ibnu salaamkii buu inoogu cadfan yahay isagana inoo yaala isagana cabdilwahaab kaba warinaya wuxuu yihi markaas cabdillahi bn abi mulaykana horeynuu soo maray cabdillahi bn cubaydillahi bn abi mulayka waa nin dee markaa taabici ahay oo caalim ahaaye can caaishata radia allahu canha ana yahuuda yahuud baa atawn yimi النabiya slى الlahu عalayه waslm rasuulki ilaahay bay u yimaadeen guribay ugu yimaadeen faqaaluu waxay yidhaaheen aلsaamu عalaykum way salaamayaan salaamtiina dee habaarkanay la yimaadeen oo laftigii laabtii bay gooyeen waxaa dhici karta dee ruuxaan u baraarugin inuu aلsalaamu عalaykum u qaato oo waawatan dee laynoo diiday inaynu wacalaykum الsalaam iyoan idhaahne wacalaykumun aan kuba kaaftoono rasuulka ilaahayna uu dareensanaa waa maqlaya waxay yidhaaheen de caaishana way fadhido saamna waa geerida oo geeri korkiina haato dhinta ilaahay aydin dila weeye rasuulka ilahina gurigii bay uguba imanayaan faqaalat caaisha iyaduna maqashay arrinkii de waana garanaysaa caaisha waxay tidhi wacalaykum macnaha wacalaykum asaamu walacanakum allahu waqadiba allahu calaykum waxbay ku kordhisay intii un umay celin ee waatan ziyaado ku darto ilaahay haydan lacnado oo welibaan haydin cadhoodo taas bay leedah waa habaar waqadiba allahu calaykum oo lacnadiiba qadibkana waa ka sii wan yahay qaala markaa rasuulki ilaahay baa wuxuu yihi waanay maqashiisay iyagii mahlan ya caaisha macnaa ukaadi cagta u dhig caaishay macnaha urfuqi weeyaan oo hadegdegin oo taas oo kale qaalat markaasay tidhi caaisha markaa tidhi alayki marya rasuulka ilah muxu hi alayka birifqi waxaa korkaaga ah debicsanaan saalid fudaydna aada wax fudaydso macnaa ficil fudud iyo qowl fudud iyo waxaa la kaalayo waxyaalaha kale iskaba dhowr wa iyaaki waxaad ka digtoonaataa walcunfa waa shidada iyo adadayga iyo waxyaalahaas cunfigu waa wixii dabacsanaa mee rifqigu baan ujeedaa sahlana ee fududa hadduu ficil yahay hadduu qowlba yahay marka cunfiga hadalkan baa cunfi kuma sugnaa iyo dee ziyaadadan walacanakum ullah waqadiba calaykum iyo shidada iyo cunfigana iskaba ilaali iyo walfaxsha hadalka xun oo rasuulka ilahi ba hadalkeediibu ku tiriya faxsha waa qowlkii xumaa qaalat waxay tihi markaa caaisha awalam tasmac maa qaalu miyaad maqlayn waxay yidhaaheen oo miyaadad maqlin waxay yidhaaheen qaala wuxuu ihi rasuulka ilaahi waa maqlaya awalam tasmaci maad maqlin adugu maa qultu waxaan ihi markaan u jawaabaya waxaan idhi miyaanad maqlahayn radadtu calayhim waan ku radiye waan u celiyuno waxaan ihi calaykum ama calaykum dee korkiina ayaa waxa aad nagu habaaraysaan uu yahay baan idhi fayustajaabu waa la aqbalaya li aniga fiihim iyaga aniga waa lay aqbalayaa dee iyagii waa dadkaa dhaalimiinta inay dulmi bay laba yimaadeenoo ziyaaray ka dhigayeen iyo dad uba yimi haddana oo kuwa dulmiga laba socda waa lay aqbalayaayo sijfihim ay iyaga fiigooda iyo waxaan aan anigu u celiyey walaa yustajaabu lahum fiya laakiin iyaga lama aqbalayo aniga dee shacnigayga iyo tayda looma aqbalayo macnaa waxa way kii daaciga ahaa ee wax adigu ducaynaya ama habaaraya hadduu shay cid ku habaaro dulmina iyo tacadina ay tahay ilaahay subxaanaه watacaala uma aqbalayo waxa weeye oo dee ruuxii uu habaaraya baan ducadiisii iyo habaarkiisa maxal u noqonahayn haddaba fa yustajaabu lii fiihim walaa yustajaabu lahum fiya maxalu shaahidkuna waa rasuulka ilaahay diidmadan uu diiday caaisha inay bal waxa weeyaan dee lacnad iyo waxyaalaha laba timaada iyo habaarkan cadh iyadoo haddaba wixii ka soo saaray iyo wixii kaba keenay ay jiraan xumaantaasna ay sameeyeen ay ugaba dhigayeen si waxay salaamayaan oo kale imaam nawowi ba xadiidka bukhaari iyo muslimba way wariyeene imaam nawowi baa wuxuu raximah llahu tacaala yidhaha sharaxiisa waxaa kuba sugan istixbaabu takaafuli ahli lfadli can safay lmubdiliin dadkii ahlulfadliga ahaa kuwa aan akhlaaqda lahayn ama ahlulbaadilka afxumadoodii inay ka dhigaan isilowsiiyaan si waay iyagoo hadda garanaya ujeeddadu aanay u jawaabin iyo taasoo kale takaafulkii oo haddaanay mafsado ka ratimaysa takaafulkaas mafsado ka ratimaysaa jirin oo shaafici buu kaba soo naqliyaa in lagu yihi alkayisu lcaaqilu huwa alfadinu lmutakaafil ninka caaqilka ee kayiskii waxa weeya waa ninka intuu waxaanu dee wax dhaaf ahayn fahmada leeyay laakiin haddana dee ka dhigaya si waxaan aanu ogeyn bo mutakaafilka iska dhigaya ruux ka kaafila laakiin wixii dareensan oo waxani aanay dhaaf ahaynba calaqal waxa weeya rasuulka ilaahay cibaaradan hufan ee wa calaykum oo ah idinka korkiina haba ahaato waxaad labada xaalana lagu wari xadiidka calaykum iyo wa calaykum in markaa rasuulka ilaahay yihi dee saas ku dhaha iyaga in laba de waana la kala raajax yeelaayo laakiin xataa haddii la yidhaaho dee wowdan ay barhkood ka laydhahan wowdii tashriik baa ku sugan waxay ka dhigan tahay habaarkii oo kale de waxa wey si wax dee iyagiina un qeyb kamida lagu celiyo laakiin habaarkii labadii dee la wadaajinayo labadoodii ka wada dhexaysa laakiin taasna ishkaal ma jiro geeridii dad oo dhan bay ka wada dhexaysaa oo idinkana korkiina ata waxaa nagu habaaraysaana geeriyanayna ruuxna ma noolaanaye waaba taa wowdna dhibaato ma laha dee barhkoodna calaykumtay doortaan labadaba riwaayaadka way kuba yimaadeene waa tan rasuulka ilaahi ahlkitaab haddayna salaamaan lau yihi ha ku odhan dee calaykum dhah waayo sanay odhanayaan ba ama halkan in dee ehelna uma aha dee bal nacam ducadan dee bal maalan ah dikrigaba ah ducadaba ah ee dee salaamtan sharcigaba ehelna umama aha bal laakiin rasuulka ilaahay wuxuu diiday iyadii lacnadan iyo qadabkan iyo muraadkii iyo wixii ay dooneysay iyaduna rasuulka ilaahay waa yidhi isagoon cibaaro tajriix ku sugan yahay cay kuba sugantahay aan laba iman oo bal markaa waxa weeyaan un takaafulkaas iyo in rifqigii in laba ilaaliyo wixii cunfi iyo shida ay kuba sugantahay laiskaba daayo xdثna أحمد بن يuنس qال xdثna أبوبكر بن عyاaش عن الحسن بن عمر عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم qال أنه qال bal kolley sanadka ma yar ku wada joogsanaya haatan dee waxna waaban soo nirniriye أحmed بن يuنس imaka dee waa laga yaaba kitaabkii haatan waa xadiidkii saddex boqol iyo labayo toban intaasna asaniid baan soo haynay inun soo marnay makana ma xusuusnay oo kaleo bal taas dee ma hubsan inaan soo marray oo kale walow dee mala laba boqol iyo soddonka xadiidii hore wixii kuba yimaan ogahay laakiin intan toddobaadkan dambana imaka durba wax badan ba ay dhaafay waxaan leeyahay in kolley de ayaamahan dhaweydnuma inaan soo maray haddaan hore usoo marin waa nin imaamaho axmed ibn cabdillahi ibn yunusun baa la yidhah waan leeyahay aabihii waayo ruwaaday tani ku badan tahay ruuxna waxaa dhici karta kutubtii taraajimta inuu qaato axmed ibn yunus oon doonoona u kaba helin walow dee culimmadu markay meelaha joogaan ay ishaaraan oo yidhahaan ninkaas weeyaan oo markay kutubtooda taraajimta hadiyo goor halkan yunus la joogo waaba de waa axmed ibn cabdillahi ujeedada halkaa magacaa ka doona ay leeyihiin halkaa kale kaba doone waa axmed ibn cabdillahi ibn yunus waa nin dee bal marka la eego mashaayikhdii waqtigiisii raggii ugaba mudnaa kaba mida kolley waa dabaqadii imaam axmed iyo laakiin martabadiisa waxaaba inoo tilmaamaysa nin imaam axmed la tashaday oo ku yidhi yaan bal dee isagii waxu ka maqlaye yaad ii naseexaynaysaa inaan xaggiisa u kacoon u xereeyoon u rixleeyo markaasuu yihi axmed ibn yuunus u bax fa inahu sheikhu lislaami waa siduu kaba cabiray waa sheekhu lislaam weeyaane xaggiisa u kaca macnaa tag oo qabo axmed yuunus u tag si uu dee waxugaba soo maqlo abubakar ibnu cayaashna kolley waa nin dee saalixna ahaa quraadan qur'aanka ka mid ahoo caasim raawigiisii ah waayo xafse iyo abubakar buu leeyahay waa ninka labaad ee xafsahan aynu dee qira'ada inoo badan ee caalamlislaamina uba badan ninka soo raacay raawiga labaad ee caasim leeyahay weeye isaga mar kalean eegayna xasan bnu camrina kitaabka waynu kuba soo maray isagoo maalin nin kaleoo fidri la idhaa iyo meel la wada socda oo waana nin dee hiqaatu ruwaad iyo asbaabdoodii kaba mida xasan ibnu camrin alfuqaymi way noo horeeya bal waxa markaa cusub markaa cabdillahi no cabdillahi ibnu mascuude moxamed ibnu cabdiraxmaan ibnu yaziid can abihi labadan imika inoogu horeysa ninka hore kunyadiisa abu jacfar baa la idhaha labaduba waa reer kuufa waa reer nakac la odhanayay bay labadooduba asalkooda hore yaman ahaa waa laba nin oo dee hiqo ah labadooduba ee ka horena waa qoladan lixaad ee ruwaadda ama dadkii iyagu saxaabada wax ka mida soo gaadheen aan arag waa atbaacu taabiciintu in moxamed eeg ibni cabdiraxmaan ibni yaziid ibni qays weeyaane aabbihiina cabdiraxmaan ibni yaziid ibni qays waa marka la eego dabaqadii dhexe taabiciinta raggoodii ugu waaweynaa bal waa usro aad u qiimo badnayd oo marka la eego kutubta iyo dawaawinta islaamkana riwaayaadkoodu ku badan yihiin oo usrada waxaan leeyahay isaga cabdiraxmaan ibn yaziid ibn qays baa la yidhah waa kibaartii asxaabtii ibn mascuud waxay walaal ahayd nin aad u qiimo badan oo waxa weeye isaguna taabici weyno bal isaga ka weyno aswad ibn yaziid ibn qays laba idhaaho dee cibaado badnaa taqwo badnaa cilmi badnaayoo isagu raggii waaweynaa kaba mida waxaa adeer u ahaa iyaga walow dee aswad ka weynaa calqamat bnu khays oo isaguna calqamana waa min kibaari asxaabi ibni mascuud hadday tahay qur'aanka aqoontiisii iyo cilmigaba taasi waa raggii ugu waaweynaa uguba mudnaa waa qoyskaas marka in cabdiraxmaan aswad ibnu yaziidna nin kaloo cabdiraxmaan la yidhaho isna rijaasha dee kutubta lixdaaba kaba mida oo qiimo badana cabdiraxmaan ibn aswad ibn yaziid waa adigu usraan leeyahy cilmi iyo camal ba ahaa waxay abti u ahaayeen usradu ibraahim ibn yaziid nakhaci ninkan faqiiha ee imaamka waa abtigooda dee cabdiraxmaan kan iyo aswad iyaba abti u ahaayo bal waa usro iyo qoyskaa reer nakhac oo cilmi iyo camalba dadkii lahaa weeyaane bal labadoodu waa kaas labada nine isdhalay arrinkooda kuwaa weeye cabdiraxmaan ibn yaziid iyo moxamed cabdillahi ibn cabdillahi ibn mascuud oo dee cabdiraxmaan iyo walaalkii aswad iyo in adeerkood in calqamat ibnu qays oo kale iyo waxa weeyaan waxay ahaayeen waa min kibaari asxaabi ibni mascuude wuxu uhi can الnabiyi slى الlahu عalيه waslm qaala laysa اlmuminu muminku ma ahaanin biطacaani mid durid badan ceebayn badan acaan waa kana kaiiru dacn had iyo goor dadkii ceebeeya xantii iyo wax ka sheegii iyo been abuuradkii iyo waxyaalahaasoo dhami waa dacni ma aha ruuxa muminkii ruuxa muminka ee imaankiisu hagaagsan yahay kaa durida iyo ceebeynta badan wala lacaani mid lacnad badan oo had iyo goor wax lacnada xataa rasuulka ilaahay wuxuu soo gaadhay hal maalin haweeney ay ku tidhi iyagoo safar la yeeyo malaa way inay yar degdegtona way doonaysay allaha ku lacnado ayuu yihi waxaa korkiisa korkeeda halkaa saaran oo dhan qaato laa tasxabunaa naaqatu malcuuna buu yihi rasuulka ilaahay hala lacnaday annaga nama raacayso taas buu yidhi alaabtii baa laga wada dhigtay oo dee dadkii dhex socotay iyadoon cidi reeran ahayn macnuhuna waa soxbadii rasuulkuu diidaya sida kale dee hala sii daayo si jaahiliyada halaga dhiga mu ahayne bal waxaan leeyahy waa halka la joogo xataa dee wuxuu diidaya rasuulka ilaahay xayawaan in la lacnado iska daaba ruux ibnu aadama wuxuu ihi wala lacaani mid lacnad badanna kolley waxaa facaal looga cabirayana ruuxii qalad waa ka dhici kara mar waa ka dhici kara taasi kama sifadii iimaanka ee fiicnayd iyo kamaalkiisii taasi kama saaraysa meeshii dee mar wax dhacay lakiin waa dabiico waa ruux badsaday wixii wala lacaan wala lfaaxish waa kii afka xumaa weeye ama de may dalfuxshi dheh qowl iyo ficilba kii isagu ficilka xun lahaa waa waxaa adigu foosha xun ee qubxigiisu ziyaadadaya ama qowl ha noqoto ama afka xun lehe ficilka xun leyo waxyaalahaasi ruuxa muminka ma walalbadii kolley badi ah waa dee faaxishkii buu qeyb kamida noqonaya waa kii afka xumaa weeye badi-u waa ka had iyo goor afka xun leh ee hadallada xun kuba hadla kaasna ruuxa muminka ma aha walalbadii waa kaa badi o macnaa waa ruuxaan xusheedka lahayn wixii afkiisa kusoo dhacaba iskagaba hadla kaasna ruux mumina maaha xadiidkan waa xadiid noo saxiixa xdثna khالد بن مkلd qال xdثna سليمان بن بلال عن عبayd اللh بن سلمان عن أbيه عن أbي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم bl snadkana koley labada nin ee isdhalay عubayd اللahi بن سلمان عan أbيه iyadna hore umaynaan soo arag marka la eego عubayd اللahi ninkaa hore محamed بن cabdiرحمan bay isla dabaqayihin waana nin ثiقa aabihiina salman salman اlaqar na way yidhahdeen magaca aabihii maan aragba salman اlaqarna way yidhahdeen abu cabdillahi اlmadani oo isaguna waa nin ninka kale markaa cabdiraxmaan ibn yaziid isaguna dabaqadiisii una min kibaari thaalitha labadooduba waana laba ninoo siqa aan leenahay cubaydullah ibnu salmaan iyo aabihii aabihiisa salman اlaqar ama abu cabdillahi اlmadani kolley waana reer juhayne laakiin waa mawaalidoodii ayaa wuxuu ka warinaya xadiidka abu hurairata عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي وح uhaboon ma aha lidilwajeyne ruuxa labawajiilaha ah an yakuuna inuu noqdo amiinan ku aamin amiinah oo la aamino dee aaminaadba malaha ruuxaasi waa calaamo nifaaq oo dalwajeynku waxa weya sidii rasuulka ilaahi xadiid bay noogaba fasiray aladii yaأtii haؤulaaءi biwajhin wahaؤulaaءi biwajhin laba qoloo dhici karta ama laba shaksi maaha laba qolo une laba shaksi laba qolo oo dee iskaba soo horjeeda ama ay wax ka xurgufi ay ka dhexayso ayuu kuwan u imanayaayo hadalluu ku hadlayaa uu isaga dhigaya inuu iyaga waafaqsan yahay oo iyaga ka mid iyo kuwii kale ayuu laba caaya wax ka sheegaya markuu kuwii kale u tagana wixii markii hore wax ka duwan buu ku hadlayaa oo kuwii buu la caaya wax ka sheegayaa iyagiina wuxuu kaba dhigayaa inuu iyagii waafaqsan yahay kaas weeye amaa ruuxu hadduu labada qolo dhexdooda socdo kanna hadal fiican uu kaba soo naqliyo wixii xumaa u maqlayeyna iska asturo si isugu soo dhoweeyo kuwii kalena saasoo kaleo arrintiisu ay islaax ay tahay xataa suurada hadduu ruuxu been sheego marka islaax ugaba jeedo waa shareecadu way ruqsaysay iyagii buu isu soo jiidayaa xumaantii buu meeshii kaba saarayaa wixii xumaayo ogaa uu qarinayaa wanaag buu soo naqlinaya u kala naqlinaya kaasi waa ruuxa muslixe xataa beentii loo ruqseeyo kaa maaha ee waa kan mid kastaba weji tii hore aan ahayn buu ula imanaya qoladii kaleu la caaya wax kaba sheegaya iyagiina wuxuu ka dhigayaa inay isaga kaas oo kale rasuulka ilaahay xadiid kale muxuu ku yidhi watajiduuna shara الnaasi dalwajayni dadka ka ugu sharka badan waxaa helaysaan inuu kaa labada waa calaamo nifaaqoyo waa munaafaqnimo taas oo kale bal kaas oo waxa weeyaan de aamin de wax lagu kalsoonaadada maaha lama aamini karo de waa ninkaa khaayinka waa ninkaa munaafiqa waa ninkaa kolba waxaas bal dhici karta inuu wax ku dardaro beena sheeg sheego un si uu dadkiina usii kala fogeeyo kaasi waxa weeye ma aha inuu aamin noqdo umaba suubado weeye dee ruux la aamino lagu kalsoonaaba bal waana munaafiqaasaan leenahay waana kaa rasuulka ilahi xadiid kaloo saxiixa inoogu sugan uu yihi waa shara الnaas waa dadka ugu bashar badan xadaثna cmr بn marzuqi qaal akhbarana shucbat can abi isxaaq an abi اlaxwasi can cabdilahi cabdilahi waa cabdilahi bn mascuud waaye sanadku waa sanad reer kuufa ah in shucba iyo dee inta kaba dambaysaba dadkana waan soo wada aragnay ablaxwaskana dee kolley waa tii aynu hore usoo maray oo ninkan cawf ibn malik aljushami baan soo nidhi nin kaloo saxaabi cawf ibn malik marka alashtaci la yidhaha waa jiraa dee ninkaas maaha waa ninkan taabicigeenu horeba usoo aragnay wuxuu uhi cabdillahi ibn mascuud qaala waa mawquuf markaas alamu akhlaaq almu'mini ruuxa mu'minkaa akhlaaqdiisa ta ugu xumi weeyaan min alumi iyo dee waa kan ruuxa la-iimka marka shee waa ruuxa xune waa ta ugu xumi weeyaane waxa weeye ruux mu'mina wax akhlaaq u noqda alfuxsh waa hadalka xun ficilka xun waxaa dee adugu qubxigiisa iyo xumidiisu ay daahirka tahay ama hadal haba noqdo ama taasi oo waxa weeye waa macaa'ib badan iyo waxyaalo badan iyo sifaad xun baa dee adigu wixii kuba ururaya in hadalkan fiican iyo wixii uu asturaya ceeb ahaana dee dabada uga soo baxaya ruuxu ka ama ficil xun la imanaya ama hadal xun laba imanaya uu yahay haddaba akhlaaqda ruux muminka waxyaalaha uguba xun waa kaa dee waana taa aynu soo maray inuu rasuulka ilah yihi laysa almu'minu biاطacaani wala alcani wala alfaaxish kaas inaanu ahayn taas waynu soo maro bal akhlaaqda muminka waa ahar weeyaan kolley ibnu xibaan iyo maaha kitaabkan saxiixa ee rawdat اlcuqalaaya uu kuba soo saaray waana kalam ibn mascuud nooguba taagan e laakiin xagga macnuh dee waa ta axaadiisi aan kaba faa'idaysana rasuulka ilahi marfuuca xadaثna mحamed بn cabdالعaزيز qال xadaثna marwan بn mعaawiyaةa qال xadaثanii mحamed بn cubaydin اlkindiy اlkuufiy can abihi qaal koley maanta rag dee aabahood ka warinaya dhowr goor imankaa saddexa xadiiثe iskuba xigaba asarka markan meesha kaba saarno qolooyinka kale waa dad aynu kitaabka kuba sugane mحamed بn cubayd اlkindi hore umaynaan soo marine kunyadiisa abujaabir baa la yidhah waa nin reer kuufa isaguna kolley qolooyinkaa hore iyaguna aabbayaashood ka warinaya isla dabaqayine laakiin dabaqaha ah xagga marka la eego rutbada iyo hiqanimada uu uga hooseeyaayo xaafid ibnu xajar ninkan maqbuul buu kaba cabiraa in ibnu xibbaanna hiqaadkiisa waa ku soo arooriyaa waxaa kaloo bukhaari baana is isagii aabihiiba kitaabkan aladab lmufradun bay ku sugayiin kutubtan kale ususha iyo waxa kale aimadaa usushali ay leeyihin inooguma sugne waa kitaabkan aan hayno ayay labadooduba ku wayihin waa horta labadooduba waa taas aabihiina qolooyinkaa hore ee iyaguna waa haalisan waa taabiciintii dhexe laakiin labadoodaba xaafid ibnu xajar maqbuul buu kaba cabiray labadoodaba ibnu xibaan kitaabkiisan hiqaat buu ku sheegay tasaahulna imaamkaasi waa leeyahay markay hiqaatanimada noqoto labadooduba kitaabkan aynu hayno un bay kuba sugan yihiin waliba aabbaha markay noqotona inankiisan moxamed mooye cid kaleo wax ka warinaysaa ma jirto taasna waxay keentay aimada qaarkood inay xukmiyaan jahaalo inuu majhuul yahay bal dee asarkan saa daraaddeed buu albani ugu soo arooriyaa daciifuladab isagoo moxamed ibnu cubayd dee ku tilmaamaya inuu ruux majhuulaya bal aabihii baa intaas kaba sii laa'iqsane ee laakiin jahaaladaa jirta daraaddeed ayaaba dee ay tahay oo bal labadoodu xaaladoodu waa taa labada nina isdhalay wuxuu uhi qaala samictu caliy bna abi aalibin radi allahu canhu yaquulu lucina waa la lacnaday allacaanuuna kuwan lacnada badan dee iyagaa mudanaya oo ruuxu hadduu wax lacnado cid aan ehel u ahayna uu lacnado isagay kusoo noqonaysaa lacnadu axaadiis kale inooguma timi oo saxiixa oo dee imaka halkani waa asar cali kuba taagan ba aya inooguma timi kolba haddii wax cid aan ehelayn uu lacnado isagay kusoo noqonaysaa marka kuwan had iyo goor wax lacnada lacnada badsada waa la lacnaday lacnad bay mudanayaan qaala marwan wuxuu yihi isagoo inoo fasiraya lacaanuuntan waa aladiina yalcanuuna annaasa kuwan dadka lacnadee lacnada badsadaa iyagay kusoo noqonaysaa lacnadii kolley dhulka uma dhacayso haddii ruuxani ehel aanu ahayn uu lacnay hadduu ehel u yahay waa sax kuma soo laamayso haddaanu ehel u ahayn isagay dib ugu soo noqonaysaayo markaa waa la lacnaday kuwa had iyo goor wax lacnada babulacaani waa kii lacnada badan waa baab kolley noo socoto weliba dee ma dhamaynayno in sha allahu tacaala oo bal waxaan arki doonaa gaalka ma la lacnadi karaa mise lama lacnadi kara iyo waxay noo dambaysa walow aan dee yar horreysiiyey oo ruuxii noolaa ee mucayanka maha sifo waatan qur-aanka bay inoogu sugan kuwii beenaalayaasha iyo daalimiinta iyo lacnadoodu waa sifo caama oo markaa waa la lacnaday rasuulka ilaahiyna dad kala duwan sifo caama waa u lacnaday saariqii iyo kan xuduudda bedelaya iyo kan labadiisa waalid lacnadaya iyo laakiin shaksi mucayan ma lakin markay hebel noqoto iyada markaa kol haddii aan la ogeyn gaalnimo inu ku dhintay lama lacnadayo ama sifada caamka way ka duwan tahay taas bal waa waxna masalada aan yar horreysiinay kolley waxna abwaabta way inoo dambaysaa casharkan ka dambeeya wax inooguba imane waa lacnadii badnayd iyo wixii kuba yime kusoo arooray xadaثna سacيid بن abi maryama qaala akhbarana mحamed بn jaعfari qaala akhbaranii زayd بn aslama can mi dardaai can abi dardaai qaala qaala الnabiyu salى اllahu عalيه waslm dadka kolley waa dad dee kitaabkana kusoo noqnoqonaya intooda badan aan soo aragnay bal sheekhan bukhaari oo waa sheekh dee mashaaiikhdii fuqahada ahayd ee hiqaadka ahayd ee aada u idqaanka badnayda kaba mida aqoonta sare cilmiga fiqigiiyo xadiidkaba u lahaayo reer masare saciid ibnu abi maryam abi maryamkani mar dambe u imanaya saciid ibn اlxakam ibn salim ibn abi maryam baa la yidhaha horka markaa magaciisa waa saciid ibn اlxakam salim baa ku xigaya markaasaa ibn abi maryam uu imanaya aljumaxiyi kolley waa wala ahaan waa reer masar waa dadkii fuqahada ahaa xaggan xadiidkana dee hiqaada ahaa iyo culimadii waktigiisii raggii uguba mudnaa buu kaba mid noqonaya weeyaan isagu saciid ibn اlxakam saciid ibn abi maryam wuxuu markaa umudarda asuqraba abidarda ka warinayso qaala wuxuu yihi abudarda qaala nabiyu salى اllahu عalيه wasalam rasuulki ilaahay baa wuxuu yihi ina lacaaniina kuwa lacnada badan laa yakunuuna ma noqonayaan e waa kuwa lacnada badan ruuxii zalla ama qalad ama mare uu ka dhacay taas maaha waa kuwa caadada ay u tahay lacnada badani laa yakunuuna ma noqonayaan yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha shuhadaa markhaatiyo oo marka ummadihi oo dhan laysu soo saaro ee ummadihii ay ambiyadoodii beeniyeen ay yidhaahaan rasuulba nalooma soo dirin ummadeenna ay u markhaati kacaysa rusushii hore markhaati ma gelayaan shuhado ma noqonayaan oo kuwa iyagu shuhadaa bal dee waatan oo shahaadadoodii baan la aqbalahayn iyaga marka la eego rusushu inay gaadhisay ummadahoodii risaaladii loo dhiibay ummaddu markay markhaatiga u noqonaysa kuwaasi markhaati ma gelayaan mar waa macnaha ugu dhow taas oo kale in barhkood ba kaba dhiga dee yaan arrinku inuu yahay khabar bimacninahyo yaan markhaati hagashanina dadka caynkaasa waa faasiqiine markhaati ma gelayan lakin taasaan kaba dhigan walaa shufacaa shufacana ma noqonayaano ujeedadu markaa dadkii mu'miniinta ahaa dadkii kale ee cusaada ahaa ee walaalahood iyo dadkaas ahaa laysu shafaaco qaadayo shafaacadu waa wax jirta ee wax rasuulka ilaahay ukhaasa sida shafaacat alcudma shafaaca ambiyadii kale la wadaagsanayso shafaaca dadkii iyagu dee markaa shufacadahana walow dee shardigeeda ay leedahay ruux ilaahay ka raalli noqday in laga shafaaco qaado oo ruux muwaxida loo shafaaco qaada bal matalan cidanna way noqotaayo marka ruuxii loo fasaxo ee labadiiba kana waxtar baa ugu sugan kana tashriif baa ugu sugan shafaaco qaadaya iyo maamuus iyo ikraam iyo dee taa la ikraamay kolo dii shafaacadiisii ilahay agtiisii laba aqbalay haddaba iyaguna shafaaco ma qaadi karaan oo shufaca ma noqonayaan kuwa caynkaasna walaa shufaca maalinta qiyaamaha oo ciddii bal matalan aqaaribtoodii ama dadkii kale walaalahooda ama taas mu'miniintu markaa isu shafaaco qaadayaan iyagana shafaacadooda lama aqbalayo in alacaanina laa yakuuna yowma alqiyaamati shuhada walaa shufaa xadiidka saxiixa muslim isagoo inooguma sugan ayaa umudarda baa malaa dee kolley waxyaale malaa asaas gurina waa siiyey cabdilmalik ibnu marwan markaa amiir almu'miniin uu ahaa kolley malaa habeenkaasna gurigiisa ayay joogtayba oo markaasa malaa saqdii dhexe intuu kacayu khaadimkiisii doondoono khaadimkiibaa hore u maqli waayo markaasuu lacnaday isagay subaxdii ku tihi waxaan ku maqlaya adoo wax laanadaye abudarda ayaa wuxuu rasuulka ilaahay baa yidhi xadiidkay u sheegtay inaan dee kuwaasi waa amiir almu'miniin markaa cabdilmalik ibnu marwan saxiixa muslim buu kuba sugan yahay ayay u sheegtay tihi waa kaa rasuulka ilaahay baa saa yidhi dee abudarda anay kaba soo wariseen bal xadiid xaddaanii يربا يرضر ونسكير حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي وح اللائق ما وح نباب ماها بعنا وحبنا للصديق روحا runta badan weeye waa ruuxa iimaankiisii isagu kaba run sheegaya qowlkiisi iyo ficilkiisna ay iswaafaqsan yihiin صidiqa an yakuuna lacana ruux صidiq isagu isma laha weeye martabadaa صidiiqiye iyo lacnad badni isma gelayso ruuxu hadduu lacaan yahay صidiiq ma noqon karo weeye laa yanbagii uma haboona wax u laa'iqa maaha wax u cunamo maaha liصidiiqi an yakuuna lacanan inuu mid lacnad badan noqdo xdثna محamed بن يوسف qال xadثna سفyاn عan الأcmaشh عan abi ضبyan abi ضبyan kitaabkaynu hore ugu soo maray xusein baa la yidhah waa nin ثiqe عan xudayfata qaala ma talacana qowm qowm ismay lacnadin oo isma habaaraan qowm qad ilaa oo is habaaraan oo islacnadaan hadday dhac noqoto dad islaclacnadaya xuqa calayhim waxaa ku sugnaaday korkooda lacnatu oo dee ujeedadu lacnadi haddii ruuxii la lacnadi ehel uu yahay kii bay haleeli haddaan u ehel ahayn kii bay kusoo noqon meel kaloy martana ma helayso dee albaabadii samadiya waa laga wada xidhaya isagii bay dib ugu soo noqon qoom hadday islacnadaan oo dabeecadooda inay islacnadaan ay noqoto lacnadii korkooda ayay kuma sugnaanaysa wallah subxana wa tacala aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta